asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha laaitigisi golaha codka shacabka soomaaliya barnaamijka wanaag iyo caawa iyo golaha laaitigisi websadada kala duwan ee golahu leeyahay iyo websadada washaqaynta ay leeyihin baa caawa qaadi doona barnaamijka kan haddii ilaa iraahdo sida golaha laaitigisi dot com arilaha dot com sagaal news bulandis dot com iyo weliba buland bos soo ogtihiin bacaa waxaa golaha inoogu marti ah iyo qaybta saddexaad ee barnaamijka doon wadaad wasiirka hore wasaaradda beeraha waa maxamuud xaaji saarax sidoo kaleeto waxaa basi noogu ah wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda kalluumaysiga waa bile qadowsile sidoo kale waxaa marti noogu ah xildhibaan cabshir siciid sax ahaan jirayna wasiirkii hore wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda dekaya sidoo kaleeto waxaa marti noogu ah siyaada cali jaamac hadda reer bulaal aad ba u yaqaanaa siyaas marada reer soomaaliyeed ee ku nool yurubna aad ba u yaqaanaa waa gudoomiyaha waa guddiga waa gudoomiyaha guddiga golaha dhexe ee yurub ka dhisan barnaamijkaayada puntland oo dhan waa gudoomiyaheedi waa siyaad cali jana sidoo kaleeto gudoomiyaha jaaliyada subaland north america ayaa sida marti loogu awaa cabdiweli wasane waxaan ku bilaabi doonaa abshirka dhinaca amniga magacaygu waa dhigood waxaan leehay weeraro fara badan baa ka dhacay jubbaland weeraro fara badan baa lagu soo qaaday oo noocyo fara badan amnigeeda dawladdu aad bay uga hadashaa aad bay ugu faantaa inay ugu amni wanaagsan tahay soomaaliya gudaheeda maanba waxaan ognahay labada buureed ee calmadow iyo calmiskaanba inay laba kooxood aad gaxisaaran yihiin waxaan ognahay in muxuu ahaayey dad fara badan la qatabto dhibaatooyin ay ka geystaan nimanka al-shabaab iyo daacis puntland gudaheeda amniga puntland ma yahay kii dhabta ahaa ee dawladdu wax ay sheegto ama dadka reer puntland u baahnaayeen ama ka turjumaya siyaasada guud ee dawladda iyo amnigii puntland dadka reer puntland u baahnaayeen ma yahay amniga maanta ka jiraa puntland wadadii saxay ma saaran yahay mise waa mid wadda haldan maraya maanta
bismillahi raxmaan raxiim mar labaad mar saddexaadba waa idin salaamaya dhammaantiin ummadda soomaaliyeed ee ku jirta siyaasiyiinta guddoomiyaasha jaaliyadaha dhammaantiin iyo shaksiga noo baabihinaya muxuu ah barnaamijka horta marka koowaad waxaan idiin sheegayaa puntland waa nabad puntland waa nabad nabad baa ka jirta way jiraan waxyaabo dhacdhac ah ama soomaaliya ha ahaat guud ahaan ama caalamka idinku aad joogtaan oo qurbaha ah oo muxuu aha meelahaasa way jiraan wax dhacdhacay oo lama oran karo wax dhaca ma jiraan puntland intii ay soo jirtay iyadaa amnigeeda muxuu ahaa ku filayd iyadaa adagisada la dagaalamaysay iyadaa cadowgeeda u heelanayd danka labada buureed ee labada cadood ee calmiskaag iyo calmadow waa run way ku jiraan laakiin sabda ugu jiraan maxay tahay horta calmadow waxay ugu jiraan waa meelo inta badan ay ka helaan gabaad umana socdaan calmadow waxay u socdaan horumarka boosaaso oo ah ishii keliya ee puntland inay baabi'iyaan dawladduna intaa waxay ka hor joogtaa in laga inay baabi'iso ishii dhaqaalaha taas horta qodobka koowaad qodobka labaad halka daliil oo jirtaa waxa weeye annaga waan hor fadhinaa oo keliya laakiin marna layskuma dayin ama dawladdu uma qalab qaadan inay reebaheeda meelaha ku teersan ee buraha salkooda iyo dhinaca kale ee kasoo koraan intaas in laga tabaabulsaysto waa tala amni oo dhiman loona baahan yahay dawladdu inay qabato waa dhanka xagga sanaca dhanka bariga xagga systemka iyo xagga dawladda iyo xagga amniga waa ka dayaxan yahay waana sababta ay gabaad u noqdeen oo soo galaan marka taas wax la qarin kara ma aha dawladdu way awoodi kartaa inay geyso muxuu ahaa ciidan waana ka hadalay hadda anigu waxaan joogaa boosaaso waxaanu imina ma aha inaan anigu soo booqday waxaan soo maray galgala waxaan soo maray afurur waxaan soo maray sugure waxaan soo maray balli khadar waxaan soo maray muxakala bayd meel kastoo ciidan puntland joogo baan soo maray waxaana ka samaynayen qiimayn si aan hadhow tiraa wakiilada hortooda uga jeediyo arrin ku saabsan ciidanka amniga puntland iyo nidaamkiisa insha allahu tacaala waxaan rajeynaya in wakti dhow kuwa ku jira buurahan laga saari doono loona baahan yahay shacabka puntland iyo xukuumadda puntland iyo baarlamaanka puntland in kala degdega laga qaato sugitaanka amniga dalka maxaa yeelay soomaaliya haddii aan puntland amni noqon waxa weeye arrinkiisu ay soo gasho waxay noqonaysaa soomaaliya oo dhan meel laga duuli karo burahaas ay galaan marka ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa sidaan ula diriirano ula diriraan annaguna waa la diriiraynaa intercramkeeda waxaan u baahannahay gacan international community waxaan u baahannahay gacanta dowladda federaalka ee soomaaliya waxaanu u baahannahay gacanta maamul goboleedyada kale inay naga caawiyaan wixii ay nagu dhaamaan waxaan u baahan dadka khuburada ah oo ciidanka ah oo geetood ay ku jiraan madasatan inay puntland yimaadaan oo cid kale ay ka bixiyaan laakiin ma noqon karto in qurbaha inta laga soo wada hadlo daliil iyo nidaam iyo qof aan joogin dhibkii taaban inuu ka hadlo waxaan u baahannahay inaad noo timaadaan caqliga nala wadaagtaan aqoonta nala wadaagtaan talada nala wadaagtaan markaas haddii aan wax qaban weyno oo aanan ahayn dad u bisin inaan wax qabanno markaas waan aaminsanahay in la eedeeyo puntland laakiin puntland waad ku filan tahay waana u baahan tahay taageero intaasaan usoo gabagabanaya waayahay adiga wasiir maxamuud xaji saalax sidaada u hadal wada maanta kusoco wasiir
waa mahadsan tahay waan islaamaya dhammaantiin runtii waxa weeyaan puntland amni waa ka jira iyo kala jiro horta beedisaba taagna balse dowladu waxay ka taagan tahay amnigii hore ee puntland lagu nasan jiray oo lagu soo toosi jiray maantana ka jira maxaase sabab u ah haddii wax isbedel ay yimaadaan puntland waa isku filan tahay waa dabcan waa sax laakiin puntland maamulka ama administrationka ama habka lagu hogaaminaya aada buu u khaldan yahay haddii askariga taagan birta ee aad u timaado taagnaa sideed saacadood ama inta badanba ama habeen iyo maalin halkaa kusoo dhafray usoo joogo ee aan mushaarkiisa helaynin xaqiiqdii waxa uu qaban karaa waa garan karaysaa intay la-eg tahay waxaa askarigaa ku filan rag hubaysan ama qarax wada ama waxay doonaan hawadeen amnigu wax u dhimaayo reer puntland goortuu istaajiyo askariga waxaa ku filan boqol kun oo shilinka soomaaliga wiisa four dollar inuu ka qaato in state uu baari lahaa waxaana keenaya nidaam xumada iyo maamulka lagu hayo ciidamada waxaad arkaysaa oo dhibaato kaloo meesha ka jirta inaysan realityga meesha uusan jirin ciidamaduna ay yihiin ciidamo shaksiyadeed ku tilmaaman waxaa lagu leeyahay ciidan hebel baa halkaa maraya ciidan hebel baa gadooda ciidan yani waxaa lagu tilmaamaya maaha ciidan qaran ee reer puntland waa ciidankii hebel halkaasuu taagan yahay ciidankii hebel baa maanta gadooday ciidankii hebel baa madaxtooyadii qabsaday ciidankii hebel baa baarlamaankii qabsaday waxaasoo dhan waxa keenaya waa garan karaysaa xaqiiqdina waxa weeyaan waa daryeelkii dadka ahaa iyo maamulka ay ka waayeen marka waxaan odhan lahaa puntland iyada dib ha iskugu noqoto haddee waxaan waxaana aada iyo aada dalilo saarayaa waxa weeyaan golaha fulinta iyadaa mas-uulka ah xisaabtanka inay la xisaabtamaanna waxay ahayd golaha baarlamaanku inay arrintaa kala xisaabtamaan xaqiiqdii maba jirtaba walaalkay waa abshir waa uu ka war hayaa ishu noocaas oo kaleentaa in ay baarlamaanka soo dhigaan waa habeenkii xalay oo tegay inay kala doodaan kalala hadlaan una yeelaan hadday dhacdana ma suura gasho haddayna dhacdo ay ka timaado marka waxaa loo baahan yahay in golaha fulinta laqaaantooduna dib iskugu noqdaan hagaajinta dib loo hagaajiyo ciidamaduna ay noqdaan ciidamo dhab ah oo reer puntland oo ay ku jiifan karaan kuna soo toosi karaan hadda maalinka maanta aniga runtii ma oran karaayo yaa sax halka ay ku taagan yihiin maanta ciidamada iyo nidaamka ay u samaysan yihiin intaasay kaga baxaya
waayahay bal hadda aan u yeero haddana bal iska arrintaa lafahaanteeda wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga bile qadowsade bile bal hadda aragtiyaan aad u dosta waxaysaa bal hadda amniga puntland maanta meesha ku marayo tusawala
bismi illahi raxmaani raxiim puntland iyo ka hor amni buu dhulkaan ahaa waqooyi bari waagii la oran jiray waan puntland la dhisin dadkii oo dhan baa kusoo qaxay amniguna wuxuu ahaa mid boqolkiiba boqol wanaagsan oo dadka wada degan nabad ay ku wada noolaadaan dadkii usoo qaxayna ay nabad kula noolaadaan puntland markii la dhisana waa kasii xoogaystay oo ciidan iyo awood iyo sharci iyo kala dambeyn baa la helay runtii anigu dowladdan ku jiray wasiiradeeda wadanka lug bay ku mari jireen wax cabsiya ma qabin shan iyo toban sano ka hor isbedelaa yimi ururaa yimi jabhado kooxo diiniya dagaallo iyo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan baa soo kordhay waxaan qabaa ciidamada iyo shacabka puntland dad wanaagsan oo wataniyiina way difaacaya sharaftooda karaamadooda iyo jiritaankooda iyo umadnimo ha yeeshee siyaasadaha iyo hoggaanka siyaasadda ayaa ah mid qalloocan eex dulmi cadaalad darro iyo musuqmaasuq lagu sifeyn karo say- siyaabaha loo soo afjari waayey in amniga la xoojiyo oo shaqaaqooyinka had iyo jeer dhacana looga hortegi waayo waxaa ka mid a siyaasaddii hagi lahayd amniga guud ayaa moodaa inuu yahay mid caajis iyo gaabis uu ku jiro wax badanna way jiraan oo mashruuc aan dhammaan weeyaan ani waxa aan qabo in maaragta looga guul gaari waayey arrimaha taagan ee amniga ciidamaduna waxay u baahan yihiin tayeen qalabeyn iyo in la dhiirigeliyo mushaarkooda lagu dadaalo iyo nafacooda sidii maaragta mushaarkooda loo dardargelin lahaa inay helaan waxyaabo badan oo qaldan oo dhinaca siyaasadda hoggaanka sare ayaa moodaa inuu ka jiro amnigana hadduun siyaasadda iyo nidaamka markaa jira ee maamulka gacanta ku haya uusan ahayn mid toosan oo dadka iyo shacabka iyo ay ku kalsoon yihiin wax badan baa moodaa inay maaragtaa simbibir simbirxaan oo baadsamayaan anu marka waxaan qabaa in ciidamadana la tayeeyo siyaasadda iyo cadaaladda iyo ummadda lagu dhaqeeyana kor loo qaado musuqmaasuqa iyo eexdan iyo waxaan dadku tabanayaana ay maamulka uu dib sixid ku sameeyo oo laga gudbo
bile haddii ay soo dhiidaan ama la qabto maqleedo al-shabaabka meel joogiyo daacis noocaasoo dhan dadkaas soo amni darro ka samaysa puntland gudaheeda yaa awood u leh inay jaanaxdo oo tiraahdo dembi laydima haysta wadadaa ka baxa saas awood u leh in muxuu ahaay xukunka dhabtaa ee loo baahaya ku qaato
waddanka oo dhan dee awoodda waxa la yidhahda waxa la yidhahda isla xisaabtaba ma jiraan wax la wadaago oo guud oo talo guud oo hadday qaldan yihiin la odhan karo waxa waa qaldan yihiinna ma jiraan waddanka ninkii qabsada meeshuu doon ula aadaa isagaa meeshuu doon shantaas sana looma hadli karo xukunkiisa ha dhamaystaa laleeyahay marka anuu cid cabisa iyo cid awood u leeyahy midna garan maa kole iyo nidaam sharciyadeedo ya amniga guud ya uu ku hagaagi karo
waagaasa hal adiga siyaad cali socda siyaad adigu qaabkay u socdaan dhinaca amniga ama siyaasadaha ha ahaato ama ficil ahaanba ha ahaatee puntland guud ahaan iska warsaado
marka labaad islaamaya runtii anoo ka faa'iidaysanaya marka ugu horeysa waxaan dhiirigelin iyo hambalyo u dirayaa ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland ee afre u taagan xilli kasta habeen iyo maalin ilaalinta iyo difaaca dalka iyo dadkaba runtii waa geesiyaal dhigay wacdaro cadow fas ballaaran ugu soo duulay dalkana dharbaaxa aan la ilaawi karan tusay kuwa dhumaalaysiga buuraha ugu jira na xilli ay noqotaba waxaan rajeynayaa inay noqon doonto mid lagu soo afjari doono xilli dhow waxaan qabaa marka waajibaadka dowladda de waxaan qabaa inay dowladdu dowladnimadeeda iyo sharafkeeda iyo shaqo socodkeeduba ay ku xiran tahay amniga waxaan qabaa haddii wax qaldan yihiinna in dowladdu sixi doonto oo alamtaraba soo dhaafo oo hadda doraaba ugu dambeysay waxay sameeyeen waa la ogaa waxaana qabaa aan aaminsanahay
inay awood u leeyihiin ciidamadu inay hawshaas qabtaan waa hadday helaan in shacabka iyo dadku ay garab ku siiyaan ciidanka iyo dowladdaba dhammaystirka iyo baabi'inta iyo kasuulinta dalka taa anigu marka waxaan qabaa difaaca shacabka iyo dalka inaan la siyaasadayn karin ee uu u baahan yahay in si siman loo garab istaago meeshii ka doorashana farta lagu fiiqo sababtay tahay askarigu maaha mid qarsan karaba waayo waxaynu kasoo qaadanay casharo badan aynu maqalay kuwa halka taagan iyo kuwa halka taagan marka anigu waxaan anigu qabaa arrintaas warbajoog ha noqoto daljoog ha noqoto dadka maamulka haya ha noqoto baarlamaanka ha noqoto siduu xildhibaanku sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan in loo tayeeyo lana garab istaago gacanna lagu siiyo ciidamada amnigu inay hawlahooda qabsadaan si xilkasnimo leh dowladduna ay waajibaadkii lagu lahaa ee ciidanku ku lahaa kuwa garta oo fuliya ay noqdaan waana mahadsantiin waaya bal hadda waxaa la jooga golaha hadda isaguna ku jira oo dowladaha caawa ka qayb ah ee gudoomiyaha jaaliyadda jubbaland north america waa cabdiweli cabdiweli waxaa jira dhinaca amniga jubbaland iyo puntland waxaad moodaa iyo guud ahaan soomaaliya in hal dhibaato ka wada haysato dhinaca muxuu al-shabaab iyo weli hadda puntland diyaacis ka dheerta golof gobollo kamid ah soomaaliyana way haytaa haddaba si aad uga tifaaro qaadataan haddaad sii reer jubbaland arrinta puntland amnigeeda qaabku u socdo aragti ahaan si waragtaa
dhegooda waa mahadsan tahay dhammaan golaha wasiirada hore meesha ku jirana aad baan u salaamaya xildhibaanka sharafta leh ee abshir iyo gudoomiyaha golaha dhexeba iyo dhammaan shacabka soomaaliyada oo golaha ku jira dhammaantiin waxaan ugu salaam salaamta islaamka assalaamu calaykum waxmatullahi wabarakatu markaan gudaha u galo barnaamijkayga ciidanka puntland waxay tusaale u yihiin horta soomaaliya o dhan bay tusaale u yihiin waxaana aaminsanahay puntland maantay intay la-eg tahay waa garanaysa toddoba boqol iyo konton kilomitr waa boosaaso iyo iyo gaalkacyo gudahooda iskaba ilowba raas caseer iyo iyo muxuu ahay raaskin meesha la yidhaahdo iyo gobolada bari oo dhan iskaba iloobo intuu dhulka isku jiro oo buurile ay tahay oo dhulkii barwaaqada aana gudaha uu sii jiro buurahaas iyo dhankaa kasii dambeeyo puntland maantay soomaaliya waxaa daanta waxay tahay ciidan amisona uma joogto ciidankeeda amisona waa first waa number one second maanta ciidan ama dowlad soomaaliyeed oo garabkiisa ciidanka puntland ama taa kulaysta ma jirto ayagaa isku tashta ayagaa dhistay ciidankooda ayagaa ciidankooda beelgaraysta third shacabka waa shacab aada u fiican oo ku kalsoon ciidankooda ku kalsoon dowladooda ku kalsoon inay maaragtay aaminsan yihiin cid kastoo soo weerarta shacabka tusaalahaan markaan kuusoo qaato shacabka gaalkacyo kale dowladdu waxaa laga yaabay ciidankeeda inaanay joogin inta badan waxa difaaca oo ag taagan maalin kasta qoriga garabka ugu jiro waa gabdhaha ama maamooyinka gabarada gabarada qaadka ku gado oo qori kastaba hoofta ugu jiro gaalkacyo haddaad tagto waa garan kartaa qof kastoo gaalkacyo tagana waa garan karaa shacabka puntland ayagaa waxay u yihiin horseed u ah inay cadowga soomaaliyeed iska difaacaan difaacdaan dalkooda iyo dadkooda waxaana aaminsanahay dowladdu ama madaxweynehu waa shaksi wuxuu u baahan yahay waxay tahay shacab iyo dowlad iyo madax iyo xildhibaan iyo dhammaanba iyo haweenkaba in ciidanka puntland oo taya ahaan iyo dhaqaale ahaanba u filan aan ogahay kalsoonina ku qaba inay dalkooda dadkooda difaacan karaan inaanan la siyaasadayn karin oo siyaasadana ayna shaqo ku lahayn ciidamadana qof kasta mas-uuliyadda ay ka saaran tahay difaaca dalka in lagu taakuleeyo waxaan codsanayaa shacabka puntland waxaala ciidankiina maanta idinku nii baahan yahay hadday gabdhaha noqoto inaa caanaha iyo hilibka iyo khudaarta ka daba qaataan buuraha meel kasta ay joogaana ku gashaan waxaan u tacfiyeynayaa gabdhihii reer puntland oo ku geeriyooday degmada af urur iyagoo ciidankooda wax u karinaya meesha lagu gowraacay dhibaato loo geystay waxaan leeyahay reer sanaag tacsi baan u diraya waxaan leeyahay samir imaan ilaah naga wansiiyay dadka meesha ku geeriyooday ciidanka qalabka sida iyo xaasaskooda ilmahoodana taxsi baan u dirayaa waxaana hubaa puntland maanta because you no longer have sufficient funds to continue the call. To recharge your card, press 1. To recharge